bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warfaca wa kuwada ugu door karoon dhegaystayaal waxaa ka mid ah baarlamaanka dowladda hirshabeelle oo yeeshay kale fadhigii afraad kulankiisii toban iyo toddobaad magaalada jowhar oo maanta lagu oogay salaada roobdoonka booliska soomaaliya oo markii saddexaad degfada muqdisho ku qabtay daaweyn maandooriye ah mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta ansixiyay hinti sharciyeedyo muhiim u ah dalka soomaaliya warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan qaxooti ka cararay kongo oo gaaray dalka tanzania
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhowaataan warkii faahfaahsan baarlamaanka dowladda hirshabelle ayaa maanta yeeshay kale fadhigii afraad kulankiisa toban iyo toddobaad kaas oo uu shir guddoominayey guddoomiyaha baarlamaanka dowladda hirshabelle door cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed waxaana ku weliyey guddoomiye ku-xigeenka labaad muudane mahad xasan cismaan kulankan oo ay kasoo qaybgaleen lixdan iyo kow xildhibaan ayaa ajandadiisa ka koobna afar qodob oo muhiim ah kuwaas oo kale ah kow xeerka aqoonteynta miisaaniyadda laba kun lix iyo labaatanka labo heer nidaamiyayaasha dakhliga dowladda hirshabeelle ee laba kun iyo shan iyo labaatanka saddex warbixinta xisaab xirka sanad maaliyaedka laba kun iyo afar labaatanka afar xeerka mahidnayaasha caafimaadka dowladda hirshabeelle ugu horeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda hirshabeelle mudane cabdiraxiim ciise cadow ayaa golaha ka hor akhriyey warbixin ku saabsan soo gudbinta xeerka qoondeynta miisaaniyadda laba kun iyo lix iyo labaatanka xeerarka dakhliga iyo xisaab xirka sanad maaliyaedka laba kun iyo afar labaatanka dhankiisa wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda hirshabelle mudane saadaq maxamed maxamuud ayaa isna golaha ka horjeediyey warbixin ku saabsan xeerka golaha ugu dambeyn guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kulanka soo xiray isagoo xildhibaanada u faray inay si qoto dheer u akhriyaan xeerarka ay soo gudbeen wasaaradaha maaliyadda caafimaadka si kulanka xiga ay su-aalo ugu weydiiyaan isku soo baax roobdoon ah oo ay horey usoo iclaamiyeen maamulka hirshabelle ayaa maanta lagu qabtay magaalada jowhar banaanbaxaasi ayaa diirada lagu sidii loo wacyigelin lahaa bulshada iyadoo lagu booriyey in la badiyo cabsida eebe istikfaarta ilaahna la weydiisto in ilaahay inaga dulqaado abaarahan soo noqnoqday ilaa ka tugno inuu na siiyo roob raxmad leh aan dhibaato wadan nimcadiisana inugu deeqo roobdoonkaana ayaa lagu qabtay masaajidada ugu waaweyn ee afarta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada jowhar waxaana ka qayb galay culamaa udiin macalimiinta dugsida qur-aanka iyo ardayda wax ka barata dugsida qur-aanka iyo bulshada qeybeeda kala duwan sheekh cumar shaami guddoomiyaha majmaca culamaa udiinka gobolka shabeellaha dhex iyo macalin iyo macalin maxamed faarax shiilo ayaa khudbadda halkaasi ka jeediyay kadib salaada roobdoonka markii laga baxay ayaa uga baaqay bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuwa ku nool hirshabeelle inay ilaah ka cabsadaan ayna badiyaan salaada ducada istikfaarta iyagoo sidoo kale sheegay in istikfaarta iyo ducada ay tahay midda keliya u ilaahay markaasi wax inagu siinayo waxaa kaloo ay ugu baaqeen bulshada ku nool degmada johor in ay isku dubnaadaan ay noqdaan ul iyo dirkeeda si uu ummadda soomaaliyeed islaamka oo dhan ugu dulqaada abaarahan soo noqnoqda wa min asbaabi nuzuuli lkayt waxaa ka mid eh adducaa ilaahay inaan barino waa waxaan halkan iskugu imaanay oon u joogno guryahayna kaga soo tagnay kaga soo baxnay oo halkaan u imaan waxa weeyaan ilaahay inaan barino ilaahay markaan barino ilaahay aan tuugno ilaahay roob buuna siinaya subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah walaalayaal min asbaabi nuzuuli lkayt waxaa ka mid ah altawbatu ila allahi min kulli dembin dembi kasta aad gashay ha yaraada ha badnaado ilahay inaa ugu toobad keento oo ilaahay dembi dhaaf aad weydiiso subxaana wa tacaala waan istaqfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yumatickum mataacan xasanan ilahay haddii dembi dhaaf aan weydiisan wuxuu leeyahay wuxuu ilaahay oona siinaaya raaxa ayuu ilahay noo sheegaya ilaahay markaan dembi dhaaf weydiisano ilaahay wuxuu noo ballanqaaday raaxad inuu ilaahayna siinayo u raaxaysanayno oo ilaahayna diina siinaayo nacfi aan aleyna abaarta aan ka bixiyno dhibaatada aan ka bixiyno waa markaa ilaahay aan u noqono wa min asbaabi nuzuuli lkayt waxaa ka mid ah asbaabaha ilaahay roobka uu ku keeno waxaa ka mid ah radd lmadaalim waxyaabaha dulmiga lagu qaatay oo gardarada lagu qaatay in qofkii la dulmiyey oo wixii laga qaatay in loo celiyo wa salaamati suduur iyo laabtiyo nadiif laga dhigo dadka cuqdada isku qabo colka isku qabo inay laabta isku furaan oy qalbiga isku furaan oy caloosha isku furaan oy iscafiyaan waxaa ka mid ah in laiska ilaaliyo xaasidnimada iyo kibirka waxyaabahaasoo dhan haddii la imaano waxay ka mid tahay waxyaabaha ilaahay roob la-aanta oo oo nuu sababayo haddii aan waxaas ka dhex baxnani ilaahay subxaana wa tacaala roob uuna siinaya
in aan ku dadaalno ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirkiisa inaan adkayno ilaahay inaan xiriir itisaalaad ilahay inaan la yeelano xiriir xiriirka ilaahay aan la yeelanaynana waa nambarka ugu horeeya waa salaada salaada aan ku dadaalno salaad la-aanta waayo waxa dhibaatada nagu salliday maxaa yeelay hal qof oo taariku salaad ah ayaa wuxuu barakada ka qaadayaa afartan guri oo afarta jiha ah meeqa guri waa hal qof oo taariku salaad boqol iyo lixdan guri oo hal taariku salaad barakada ka qaaday boqol iyo lixdanka xagga hadduu hal kala joogo oo boqol iyo lixdanka xagga hal kala joogo beledka dhan yaa barakada ka qaaday iminka taariku salaad oo naqaano maanta magaalada noo joogo aan u soo soconin salaada weliba la dhihi kara kuwaani ma aha xataa taarik ma ahane waa jaaxidiin salaada wayba diidan yihiine ma aha taarik waxa waaye qofka mutakaasilka oo wahansanaayo xoogaa allaha isoo hanuuniyo waa dadaalaaho waa jeclahayo xoogaa saana wax iga yihiino waa imaana insha allah sheekhaygu kan ku dhahaayo wa laakiin koo aad salaad kuso haddaad kusoo qaadid inaad isdishiin khatar ugala isdhaa jiro loo sheegi karin kaas muxuu yahay waa jaaxidu salaad salaaddii uu diiday ka falaysa bitaarik keliya maaha wayna badan yihiin wayna nala joogaan marka walaalayaal taariku salaad laba aayadood markii la fiiriyo qur-aanka ilaahay agtiisa asagaa isxukumaaya inaysan waxba u aalin labada aayadood waxa waaye aayadda koowaad ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ahlu naarka markay galaan naarta waxaa lala weydiinayaa maa salakakum fii saqar war naartaan saqara maxaa idiin soo geliyey jawaabta ugu horaysay bixinayaan maxaa ah qaaluu lam naku min almusalliin anaga ma ahan kuwa tukado taariku salaad halkaasuu ku tegey saqarana allaydaana u taala walciyaadu billah allah naga koriyo waxaa kaa ku kuusanaya hawtaa ka daran ilaahay wuxuu yidhi fawaylun lilmusalliin kuwa tukadaa naar sugnaatay waali naareenaa wuxuu u sugnaaday kuwa tukada yaawa aladiina hum can salaatihim saahuun waa kuwa salaadooda xaggeeda halmaa macnaa salaadii ma ka tegin wuu dugtaa laakiin salaada asagaa u taliya salaada booliska soomaaliya ayaa markii saddexaad kadib muqdisho ku qabtay daaweyn maandooriye ah faadimo cabdiqaadir ayaa muqdisho ka soo dirtay saraakiisha saldhigga booliiska dekeda weyne magaalada muqdisho ugu horeeya taliyaha saldhigga gaashaanla saraax maqadar maxamed xasan islamarkaana uu weheliye ku-xigeenkiisa ayaa gacanta kusoo dhigay sidoo kalena warbaahinta la wadaagay konteynar sidee waxyaabaha maanka dooriya daraagis kaasoo halis ku ahaa badqabka caafimaad ee bulshada iyo amniga caasimadda booliiska dekeda muqdisho waxay sidoo kale qabteen ganacsatadii konteynarkan daraagiska ka soo dejisay dekeda magaalada muqdisho iyadoona goobtii lagu soo bandhigayay konteynarkan maandooriyaha ay goobjoog ku ahaayeen taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo maarayay ku-xigeenada dekeda muqdisho saraakiisha dekeda iyo madaxda ugu sarreysa dekeda muqdisho ayaa dhinaca kala tilmaamay in howlgalkan uusan ahayn mid maanta keliya ku kooban balse lasii laba jibaari doono dagaalka adag ee lagula jiro daraagiska oo dhibaato ba-an ku haya mustaqbalka dhallinyarada soomaaliyeed waxay mas-uuliyiintan carabka ku adkeeyeen in sharciga ay la tiigsan doonaan ganacsatadii ka dambeysay inay soo geliyaan daraagiskan gudaha magaalada kuwaasoo ujeedkoodu ahaa ayay yidhaahdeen inay ku dhibaateeyaan maskaxda dhallinyaro badan amniga caasimadana ay rabeen inay ku qalqalgeliyaan intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadlay jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo ah taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed warbaahintana uga warbixiyey howlgalkan waxaa ayaam darra ah ganacsatada aan mar walba muxuu ahay halkan looga digo la yidhaahdo alaabtaanu muxuu ahay ma alaab fiican maaha dhallinyaradii muxuu ahay mustaqbalka oo dhan ay baabi'isay waa shay darooga ah oon loo ogolayn inay muxuu ahay isticmaalkeedu uu xaaraan ka yaha dalka si kastoon uu sheegnay ilaa iyo hadda waa lagu waantoobi laaya waxaan rabaa maanta inaan idhaahdo mar labaad mar afaraad mar shanaad intaasoo jeer ayaa muxuu ahay maxkamad la geynayay inaan la ogolaynna waa la idiin sheegay inay waxaanu wax ka xaaraan yihiin inay muxuu ahay ka soo degaan dekadaheenoo dadkeenna lagu fasahaadiyana waa idiin sheegnay haddana waa idinkugu celinaynaa lacagtiina ha gelina hana ku baabi'ina ubadkiina iyo muxuu ahay bulshada soomaaliyeed ee mustaqbalka soo koraysa ha ku baabi'ina nin walbow lacagtaada wax kale oo micno ula dalka iyo dadka gasho halkii aad geli laheeda waxaad ku fasahaadinayso sidaa daraaddeed waa maalkii muxuu ahay saan sheegnay intii horena maxkamadda awoodda uu lahaa la horgeeyey haddana tanna muxuu ahay waa la qabtay haddaan meesha nimiday maxkamaddii awood u lahaana la horgeynaa go-aanka ka soo baxana muxuu ahay insha allahu tacaala markaasaan arki doonaa lagu camal falaa sidaas daraaddeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ku celinaya inaan lacagaha muxuu ahay la gelinaayo waxyaabaha ummadda fasahaadina in loogu bedelo ummadda wax wax u gelaya maareeya ku-xigeenka dekada muqdisho cabdulaahi kaarshe ayaa saraakiisha booliiska dekada muqdisho uga mahadceliyey kuna bogaadiyey howsha adag ay qabteen waxaana uu tilmaamay in maamulka dekada uu sharciga la tiigsan doono ganacsatadii konteenarkan maandooriyaha ka soo dejisay gudaha dekada muqdisho
waxaan rabnaa in dhalana marka koowaad ilaahay uga cabsada dadka waxa u keenaysaan haddii ay dhici jirtay wax daroogooyin iyo waxaan maandooriyaha dalkan inta la soo geliya iska gudbo maanta wixii ka dambeeya horena waa u sheegnay kuwii horena waa la qabtay kuwaanna waa waa kuwaana maanta ma dhici doonto ciqaabtana waxay kala kulmi doonaan wixii sharcigu uu ogol yahay waa waxaan u gudbi doonaa maxkamadaha iyo xerolaynta inta ku shaqada leh waxaan rabaa inaan ammaan gooniyi u jeediyo saldhigga booliiska dekadda oo ugu horeeya taliyaha axmed qadar iyo kastamka iyo hay-adda hay-adda nabadsuudiya qolo walba oo arrintaan ku lahayd in la qabto waxaan rabnaa inaan shaqada sii labajibaarno wixii maanta ka dambeeyana inay waxaan uga digaynaa qoliyaha caadaystay in dhibaateynta ummadda iyo waxa ummadda caafimaadkooda iyo mustaqbalkooda wuxuu dhibaya keena inay ka waantoogaan loogama hari doono kambanigii iyo magacyadiisii iyo dadkii lahaana intaba magacyadooda waa gudbinay hay-adaha ku shaqada laha ayaana sharciga la tigsan doona insha allah waa mahadsantiin mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindi sharciyeed door muhim u ah dalka soomaaliya mukhtaar timacadee ayaa muqdisho ka soo diray kalfadhiga toddobaad kulankiisa labaiyo tobnaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo uu guddoominayay guddoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi islamarkaana uu heliyeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha mudane cali shacbaan ibraahim iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha mudane cabdulaahi cali xirsi timacadde waxaa maanta akhrinta saddexaad lagu marsiiyey hindisi sharciyeedyo muhiim ah kuwaas oo kale ah hindis sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed oo ay golaha hor keentay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale warbixinta wax ka beddelka hindis sharciyeedka hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed oo ay mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ay hor keentay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya kuwaasi oo ay guddiyada ku shaqada leh ay gacanta ku hayeen islamarkaana maanta golaha hor keeneen si akhrinta saddexaad loo marsiyo islamarkaana loo ansixiyo guddoomiyaha guddiga maaliyadda golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka senatar ibraahim oogaab cusmaan ayaana mudanayaasha golaha uga warbixiyey warbixinta wax ka beddelka hindis sharciyeedka hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed oo ay guddigu dib eegis ku soo sameeyeen guddigu kadib markii uu falanqayn ku sameeyey sida ay golaha shacabka u waafaqeen codsiga madaxweynaha iyo sida ay u hagaajiyeen qodobada wax ka beddelka lagu sameeyey waxaa u soo baxday in ay habboon tahay in aqalka hor keenaan iyaga oo aan waxba ka bedelin intaasi kadib mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa cod aqlabiyeed laku ansixiyey warbixinta wax ka beddelka hindis sharciyeedka hay-adda xisaabiyaasha soomaaliyeed sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cabdi xaashi cabdulaahi
waxaa ogolaaday sagaal iyo labaatan waxaa ka aamusay laba xubnood sidaa laajdigeed sharcigan sidaas ku yahay mahadsanidin sidoo kale waxaa maanta akhrinta saddexaad lagu marsiiyey xarunta golaha aqalka sare hindis sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed oo ay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka u soo gudbisay golaha senatar siciid cabdi xasan cawka oo xubin ka ah guddiga garsoorka golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa mudanayaasha u faahfaahiyey qodobada wax kabeddelka iyo siiqaynta iyo sixidda ay ku soo sameeyeen ee hindis sharciyeedka cadaaladda da'yarta soomaaliyeed waxaa muhiima in la caddeeyo in heshiiskani uu yahay heer caalamiya oo u gaara caruurta heshiiskan caalamiga ah soomaaliya waxay ku biirtay dii disembar barlamaankii sagaalaad iyadoo golaha shacabkuna ay meel mariyeen kuna biireen heshiiska balse ay ka galeen reservation qodobo gaara mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaana ansixiyey hindis sharciyeedka cadaaladda daa'irta soomaaliyeed sida uu mar kale ku dhawaaqayo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cabdi xaashi cabdulaahi soddon iyo kow waa fadhida hal qof baa diiday soddon baa ogolaatay sidaasuu sharcigan amku yahay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan macalin oo golaha aqalka sare uga mahadceliyey ansixinta hindis sharciyeedka cadaaladda daa'irta soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in sharcigan uu xambaarsan yahay fariin qaran oo ah inay dowladda federaalka soomaaliya ka go-an tahay xuquuqda daa'irta soomaaliyeed xeerka cadaaladda daayarta la yidhaahdo waxa uu xambaarsan yahay fariin qaran oo ah in jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ka go'an tahay ilaalinta xuquuqda da'yarta toosinta da'yarta iyo dhisidda nidaam cadaaladeed oo ku dhisan daryeel iyo anshax toosin
gabagabadii kulanka waxaa soo xiray guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cabdi xaashi cabdulaahi aada iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa shaqadan fiicaneed dhammaantiinba qabatee mahadsanidin shirkuna waa inoo xilin halka aad naga dhegaysanaysaanna waa ra-yada ujoor markana warka caalamka konton iyo laba ruux oo qaxooti ah oo ka soo jeeda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa galay dalka tanzaniya iyagoo soo maray kigoma halkaas oo hadda loogu sameynayo baaritaan ka hor inta aan loo ogolanay dalka gudaha usii galaan wafira oo hadda ay maamusho ma labaatan saddex waa caasimada maamul goboleedka koonfurta kivu jimcihii kadib qaraxyadii ka dhacaya kibitoga danjire sabireni marantanga wakiilka burundi u fadhiya qaramada midoobey ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobey in haddii aan wax laga qaban arrimahana ay jirto khatar isku dhac furan oo dhexmara dalkiisi iyo rwanda danjiraha maraykanka oo fadhiya qaramada midoobey mike walters ayaa kulankan ku eedeeyey rwanda inay ku riixayso gobolka amni darro dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawa ina soo gaaray waanag intaa cidduu warka iga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio jowhar sidaas iyo nabadgelyo